Star FM News.
bismillaahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacan dhegeystayaal qodobada ah aan warka subax idinkugu hayna waxaa ka mid ah barasabka kajaadho oo walaac ka muujiyey ugaarsiga maroodiga askari isku dilay ismaamulka laikibiya soomaaliyan waxaan iin haynaa puntland oo shaacisay inay ka guyi doonto soomaaliya inteeda kale haddii aana laga noqon ansixinta afar cutub oo ka mid ah dastuurka qabyo qoraalka ee soomaaliya kulan wacan subax wanaagsan markii la dhegeystayaal waa subaxnimo axada taariikhdu waa soddon iyo kowda bisha saddexaad ee maarsa sanadka labada kun afar iyo labaatanka qodobadaasi aad maqasheen iyo kuwa intaa kasii faahfaahsanba kusoo dhowaada saraakiisha waaxida mabaarista dalka ee d c i-da ayaa bilaabay baaritaano ku aadan fal uu naftiisa uga taklusay mid ka mid ah ciidamada booliiska oo ka howlgelaya ismaamulka laikibiya sarkaalkan isdilay ayaa lagu magacaabi jiray andrew wuxuuna markaasi ka shaqeynayay saldhigga booliiska ee mugutu wararka ayaa intaa ku darayay in meydkiisa laga dhexxelay gurigiisa waxaa jira shaki uu isku shaki ah inuu isku toogtay qoriga nooca jitri ee uu ku shaqeynayay baaritaanada hordhaca ayaa muujinaya in ee uu markaasi rasaasta isku iskaga dhuftay garka hoostiisa waxaa goobta uu falkani ka dhacay laga soo helay qoriga iyo soddon weerahde waa qoriga iyo sagaal iyo toban xirmo oo rasaasa ilaa iyo haatan macadda sababta keentay in askarigan isdila wararka ayaa intaa ku daraya in bal kasta la diiwaangeliyey ugu yaraan saddex dhacdo oo isku dilaan saraakiil ka tirsan laamaha ammaanka ee dalka gudoomiyaha ismaamulka kijiado ee joseph olalenko ayaa walaac ka muujiyey dhacdooyinka ugaarsiga maroodiga uu sheegay inay kusoo bateen xadka wadamada kenya iyo tanzania waxa uu hoosta ka hariiqay in falalkani laga geysanayo dhanka ee seeraha qaran ee national barkska bayaan uu olalenku soo saaray ayaa waxaa ku cad in balooyinkii lasoo dhaafay la dilay ilaa iyo saddex maroodi si looga ganacsado foolashooda tana ayuu xusay inay xadgudub ku tahay heshiisyada degsan ee lagu ilaaliya duurjoogta ee iskaashiga bariga afrika barasabka kajaadho ayaa sheegay inay laga maarmaan tahay xoojinta kormeerka iyo in la qaado tallaabo adag oo markaasi ka dhana ugaarsiga duurjoogta
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland ayaa markaasi shir deg deg ah oo xalay yeesheen yeesheen golaha wasiirada ee maamulkaasi ayaa soo idlaaday kaasi oo looga arrinsanayay tallaabadii uu qaaday baarlamaanka soomaaliya ee ku aadaneyd ansixinta wax kabedelka afar cutub oo ka mid ah dastuurka qabyo qoraalka ee soomaaliya shirkan deg deg ah oo gudoomiyey madaxweynaha maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland siciid cabdulaahi deni ayaa waxaa wadatashi dheer kadib lagu guray dabcan lagu gaaray irahdee mowqifka maamulka ee ku aadan meelmarinta wax kabedelka dastuurka soomaaliya puntland ayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud u aqoonsatay inuu lumiyey sharciyadii dastuuriga ahayd ee madaxtinimo taasi oo dabcan ka dhigan in madaxweynuhu ay u aqoonsadeen madaxweyne hore go-aanka dowladda puntland ee xalay soo baxay kasoo baxay shirka golaha wasiirada ee caadiga ahayn ayaa markaasi lagu sheegay in puntland ay ka go-ayso soomaaliya inta laga gaarayo ee dabcan dowladda markaasi isku wadi karto dalka waxaa warbaahinta la wadaagay wixii kasoo baxay shirkaasi deg dega wasiirka wasaaradda warfaafinta ee puntland maxamuud caydiid dirir go-aanka dowladda puntland waxaa maanta ay taariikhdu tahay koob iyo soddonka bisha maars labaatan labaatan iyo afar shir aan caadi ahayn ku yeeshay caasimada garowe golaha xukuumadda dowladda puntland shirka waxaa looga arrinsaday tallaabada ay shalay oo ah soddonkii maarso laba kun labaatan iyo afar ay golayaasha dowladda federaalka ah ku buriyeen dastuurkii lagu ansixiyey magaalada muqdisho labaatan labaiyo toban taa beddelkeedana si sharciga baalmarsan loogu meelmariyay dastuur cusub oo laga leeyahay dano gaar ah tallaabadaas oo ay dowladda puntland horey marar badan uga digtay in haddii lagu tillaabsado ay wax u dhimayso midnimada dowladdhiska iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed dowladda puntland waxay u aragtaa in go-aankii golayaasha federaalku ay shalay gaareen uu buriyey sharciyadii iyo heshiisyadii ilaalinaysay midnimada dalka ee ku dhisnayd hanaanka federaalka ah dowladda puntland iyadoo ka duulaysa kow qodobka boqol iyo afartan iyo labaad ee dastuurka federaalka kumeelgaarka kaas oo dhigaya ilaa inta laga gaarayo goorta dhammaan dastuurada dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka lagu waafajinayo dastuurka dowladda federaalka maamuladii jiray ka hor inta aan la qaadan dastuurka kumeelgaarka ah waxay sii haysanayaan awoodaha dastuurkoodu siinayo qodobka labaad qodobka afraad ee dastuurka dowladda puntland farqadiisa afraad xarfaha ba iyo ta kuwaas oo dhigaya dowladda puntland waxaa u banaanaanaysa in ay dib u eegto kasii mid ahaanshaha dowladda dhexe ee federaalka haddii soomaalidu ku heshiin weydo qaab dhismeed dowladeed oo aan ka hooseyn nidaamka federaalka ah ayna daba heelaadaan deganaansho la-aanta iyo dagaalada ka aloosan qaybo kale ee soomaaliya qodobka saddexaad sidoo kale iyadoo la tixraacayo lana fulinayo go-aamadii ka soo baxay shirweynihii wadatashiga guud ee puntland ee ka qabsoomay garowe toddobiiyo tobankii maarso labaatan labaatan labaatan qodobkiisa tobnaad kaas oo lagu go-aamiyey in dowladda puntland ay qaadan karto go-aan kasta oo lagu badbaadinayo masiirka iyo mustaqbalka ummadeeda ee dastuurka federaalka iyo puntland u ogol yahay kuna matasho shacabkeeda haddaba dowladda puntland waxay gaartay go-aamadan koob dowladda puntland waxay kala noqotay aqoonsigii iyo kalsoonidii hay-adaha dowladda federaalka ah inta laga helayo hanaan dastuur dhammaystiran oo soomaali heshiis ku tahay ku wada tahay puntlandna qayb ka tahay laba sida uu qabo dastuurka dowladda puntland qodobka afraad farqadiisa saddexaad dowladda puntland waxay yeelanaysaa awood dowlad dhammaystiran oo madax bannaan inta laga helayo hanaan dowladeed oo federaal ah heshiisna lagu yahay lehna dastuur soomaali heshiis ku ku tahay afti dadweynaha loo qaaday oo puntland qayb ka tahay saddex iyadoo la raacayo qodobada aasaasiga ee dastuurka dowladda federaalka ah ee soomaaliya cutubka koowaad qodobka koowaad farqada koowaad iyo labaad ee baadiida aasaasiga ah oo u qoran sida tan waxaa reeban in qof ama qayb ka mid ah bulshada sheegato gobonimada jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliyeed ama u adeegsadaan dastuurka si gaar ah sidaa daraaddeed xasan sheekh maxamuud wuxuu buriyey dastuurkii heshiiska lagu ahaa ee lagu doortay laguna dhaariyey haddaba xasan sheekh maxamuud wuxuu lumiyey sharciyaddii dastuuriga ahayd ee madaxweynenimo qodobka afraad dowladda puntland waxay soo dhaweynaysaa wada shaqaynna la yeelanaysaa cid kasta oo aqoonsan kuna dhaqmaysa dastuurkii heshiiska lagu ahaa ee la ansixiyey kowdii agosto laba kun iyo labayo toban shan dowladda puntland waxay si toosa ugala xaajoonaysaa beesha caalamka iyo hay-adaha caalamiga arrimaheeda la xiriira danaheeda lix go-aankan golaha xukuumaddu meel mariyey waxaa la horgeynayaa golaha wakiilada ee dowladda puntland wabilahi towfiiq xafiiska warfaafinta ee khaza ayaa laga soo xigtay in ugu yaraan afar boqol oo qof oo falastiiniyiina lagu dilay weerara israa'iil ku bartilmaameysatay isbitaalka al-shiifa dadkan la dilay ayaa iskugu jira bukaano barakacyaal iyo shaqaalo caafimaad israa'iil ayaa dadkani uga taqulustay duqeymo ay toban iyo saddex cisho ku haysay isbitaalka dhanka kale tan iyo toddobadii bishii tobanaad ee sanadkii hore waxaa duqeymaha ee weli israa'iil ka wada khaza lagu dilay ugu yaraan soddon iyo laba kun toddoba boqol iyo shan qof oo falastiiniyiina halka lagu dhaawacay toddobaatan iyo shan kun boqol iyo sagaashan kale qodobkaasi ayaa ugu dambeeyey warkiisa waxaad kala socoteen idaacadda sta fm codka gobolka waqooyi barood ku mahadsantihiin dhegeysigiina tan intaena dib u kulmayna nabad ahaad